الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب جيني الفقه المنهجي سيبا وعلم كجرني وقفك إيا أحكام دي لحريدي حكمة مشروعية الوقف xikmada iyo ujeeddada loo sharciyeeyey waqafka iyo inuu qofku hantidiisa wax ka mida u waqfiyo qulnaa waxaan nidhi fiimaa sabaqa wixii inoo soo horan maray ina alwaqfa mashruuc waqfigu waa wuxuu sharcigu inoo jideeyey bal huwa qurba bal waa wax ilaahay loogu dhowaado yuhaabu calayha almu'min qofka mu'minkaa abaalmarin laga siiyo lidaalika sidaa daraaddeed baa kaana hunaaka halkaa waxa ahaaday min gayri shakin shaki la-aan waxa ahaaday fawaa'idu faa'iidooyin wa xikamun iyo xikmo iyo ujeedooyin kahiiratun oo fara badan litashriici lwaqfi waqafka jidayntiisa nalmaxu minhaa waxaan ka daymoonaynaa oon ka arkaynaana waxaan soo socda waxay leeyihin culimmadu intaa hore aan ka soo hadalnay ee waqafga erey bixintiisa iyo mashruuciyaddiisa iyo adilada tusinaysa iyo waxa aynu ka garanaynaa waqafku inuu yahay shay mashruuc ahoo diinteennu ay sharciyeysay oy jidaysay bal inuu yahay shay qurba ah oo ilaahay loogu dhowaado qofka muuminkaana uu abaalmarin ka helayo inta uu nool yahaye intuu dhintaba mar hadduu sidaa yahay waxaa laga maarmaana shakilaan inuu faa'iidooyin iyo xikmooyin iyo ujeeddooyin xeel dheer oo ka dambeeya inay jiraan jidayntaa waqafka la jideeyey waxaanan markaa ka daymoonaynaa ma aan ka arkaynaa waxyaalahan soo socda nalmaxu bimacnaa lamxiga waxaa la yidhaahdaa waa marka qofku ilqoodha uu ka eego ee shayga uu daymoodo ayaa la yidhaahdaa minaa waxaa ka mida waaxid fatxu baabi taqarubi ila allahi tacaala waxaa marka jidaynta islaamku inoo jideeyey lagu furay albaabkii dhowaanshaha ilaahay loogu dhowaanayo tacaala fii tasbiili ilmaali maalka waqfidiisa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ilaahay jidkiisa loo waqfo wa taxsiili lmasiidi iyo in dheeraad markaa la xasiliyo min alajri wathawaab ajri iyo thawaaba falaysa shayn wax ma ahanin axabbo wax looga kalgacayl badanya ilaa qalbi lmu'mini qofka muuminkaa qalbigiisa min camali khayrin khayr samayntii khayrkaasu yuslifu ila allahi tacaala ilaahay u dhoweeya wayasiiduhu xubban minhu una kordhayo jacayl ilaahay uu ku jeclaado ilaahay xaggiisa ka yimaada waxay leeyihiin qodobka koowaad faa'iidada ama xikmadda iyo ujeeddada koowaad ee aynu ka daymoonayno amaba aynu ka arkaynaa waxa weeye waqafku waxa weeye waa waxa loogu furayaa qofkii muuminka ahaa albaabuu ilaahay ugu dhowaado oo marka uu maalkiisii wax ka mida uu waqfeeyo ilaahay jidhkiisa iyo raaligelintiisa u waqfiyo waxa weeye waa albaab dhowaansho ilaahay ugu dhowaanayo oo loo furay weeye waa xasilin iyo helid uu ku helayo ajri iyo abaalmarin dheeraada ayuu qofkii muuminka ah ku helayaa qofka muuminka ah ee ilaahay rumaysan adduunyadani markaa wax yaroo dhammaanaysa inay tahay rumaysan aakhiro inay baaqi noqonaysa rumaysan wixii halkaa marka aad kusii horumarsantahay inay wanaagsan tahay rumaysan qalbigiisa wax looga kalgacayl badan yahay uu ka jecel yahayna ma jiro camal khayr ahoo uu sameeyo oo ilaahay xaggiisa u dhoweeyo ilaahay weliba agtiisa kalgacayl iyo jacayl uu kaga kasbado itnayn tacqiiqu raqbati alinsaani almu'min waxa kaloo ku sugan oo faa'iidiya ujeeddada ay tahay waxa la xaqiijinayaa la dhabaynayaa jacaylka qofka mu'minka ahi uu khayrka iyo wanaagga jecel yahay walxaal huwa isagoo yubarhinu weliba burhaan iyo xujo u samaynaya calaa idhaari cubuudiyati lilaahi tacaala inuu muujiso cubuudiyada iyo addoonnimada ilaahay u yahay wa xubbihi lahu iyo jacaylka uu jecel yahay famaxabbatu llaahi tacaala ilaahay jacaylkiisu laa tadharu ma muuqanaysa waadixatan mid cad ilaa fii majaali alcamali watatbiiq majaalka iyo goobta camalka iyo tabiqidda iyo fulinta ayuunbay ku muuqataa qaala allahu tacaala ilahina wuxuuhi lan tanaalu lbira waxa wanaaggaa xaqiiqadiisa ma gaadhaysaan xataa tunfiquu ilaa wax ka bixisaan mima tuxibuuna waxa aad jeceshihiin waxay leeyihiin culimmadu qodobka labaad ee xigmo ama faa'iidaahee ku jirta waqafka waxaa la xaqiijinayaa raqbada iyo jacaylka uu qofka muuminka ahi u qabo inuu addoonnimadiisa muujiyo inuu markaa jacaylka ilaahay uu jecel yahay u muujiyo oo uu burhaan iyo xujo u sameeyo muujinta uu addoonnimadaa ilaahay muujisanayo iyo jacaylka uu jecel yahay waa burhaankii iyo xujadii uu ku muujinayay weeye iyo raqbadiisa iyo jacaylka uu khayrka jecel yahay maxaa yeelay qofka jacaylka uu ilaahay jecel yahay dee waxay ku muuqanaysaa uu keliya marka camalfal iyo dabiqid iyo fulin marka ay noqoto afka wax walba waa laga sheeganayaa laakiin inaad ilaahay addoomnimadiisii aada muujisato ilaahay inaad jeceshahay inaad muujiso waxay ku muuqanaysaa uun marka aad camalfal iyo dabiqid iyo fulin ugu timaado markaad markaa hantidaadii wax ka mida aada soo saarto ee ilaahay dardi aada u qabdo aad u xogatee tira ha looga faa'iidayso taasi waxay tusinaysaa amaba aada ku muujisay inaad ilaahay addoon dhaba u tahay ilahay inaad jeceshahay ilaahayna wuxu uhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun talaata taxqiiqu raqbati lmu'min aydan waxaa kaloo mar labaad la xaqiijinayaa jacaylka qofka muuminka u qabo fii baqaa'i lkhayri khayrka baaqihaanshihiisa jaariyan xaalu yahay mid soconaya bacda wafaatihi intuu geeriyooday dibay wawusuula hawaabi wa wusuuli hawaabi iyo hawaabkii abaalmarinta gaadhideeda munhamiran ilaya xaaluu yahay mid markaa ku burqan oo ku butaaci oo ku shubmi wahuwa isagoo fii qabrihi ku sugan xiina yanqadicu camaluhu min addunya markuu camalkiisii adduunyada ka go-o walaa yabqaa lahu aanuu harin ilaa maa xabasahu waqafahu fii sabiili illah ilaa wixii uu xidhay ee uu waqfay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa xaala xayaatii intuu noolaa ow ama kaana wahaa sababan fii wujuudihi ama shaygaa jiritaankiisa uu sabab u ahaa oo min waladin saalixin ilmo wanaagsan ow cilmin yuntafacu bihi ama cilmin lagu intifaaco mooyaane waxaa kaloo ku sugan bay leeyihin culimmadu waqafka waxa ku sugan waa xaqiijin la xaqiijinayo jacaylka uu muuminku jecel yahay inuu khayrka iyo wanaaggu baaqi u ahaado inuu u socdo inta uu geeriyoodo inuu hawaabkii iyo abaalmarintii ay soo gaadho iyadoo burqanaysa oo sidii roob mahigaana ugu shubmaysa inay soo gaadho isagoo qabrigii ku sugan marka uu camalkiisii adduunyadu uu ka qabanayay uu go-o ee aanu u hadhin wixii markaas uu dee xidhay ee uu waqfay fii sabiilillahi uu ku waqfay xilligii uu noolaa xilligaa yacni waxa uu soo waqfaday mooye markaanay wax kale u soconaynin ee qabri la geliyo ee waxa uu markaa isagu dee soo waqfaday ee intii uu noolaa uu soo waqfaday ee uu soo waqfaday ee uu soo xidhay mooyaane markaa aanay markaa wax kale u soconaynin yacni waxa weeye jacaylka uu qofku muuminku taadoonayo ee uu jeclaysanayo ayaa waqafka lagu xaqiijinaya ama wixiu markaa dee wax kale aanay soo gaadhaynin wuxuu waqfiyey uu xabisay intuu noolaa mooyaane ama uu sabab dee jiritaankiisaba u ahaayo sida dee ilmo wanaagsanoo uu wanaagga iyo diinta ku ababiyey oo u soo duceeya ama cilmi lagu intifaaco halkaa wusuuli thawaab munhamiran inhamara waxaa la yidhahdaa marka uu roobku ama biyuhu xoog ay u shubmayaan ayaa la yidhaahdaa markaa yacni inuu abaalmarindii ay soo gaadho iyadoo shubmayso oo fara badan isagoo qabriga ku sugan inay soo gaadho doonidda noocaasa ee uu doonayo ayuu markaa lagu xaqiijinaya waqafka arbaca taxqiiqu kasiirin in badan baa lagu xaqiijinayaa oo min almasaalixi alislaamiyati danaha islaamka fa ina amwaala alawqaafi awqaafda xoolahooda idaa uxsina tasarufu fiiha marka tasarufkeeda iyo ku tagrifalkeeda la wanaajiyo kaana lahaa asarun kabiirun asar iyo raad weyn bay ku yeelanaysaa wa fawaa'id jama iyo fawaa'id waaweyn fii taxqiiqi kasiirin in badan xaqiijinteeda oo min masaalixi lmuslimiina muslimiinta danahooda ka mida ka binaa'i masaajidi masaajida dhisahooda waalmadaarisi iyo madaarisa dhismahooda wa xiyaa'i ilcilmi cilmiga nooleyntiisa wa iqaamati shacaa'iri shacaa'irta iyo calaamadaha ay diintu leedahay oogideeda misla alaadaani si aadaanka waliimaama iyo imaamnoodii wa gayrihaa iyo waxyaalaha kale kayrkeeda min almasaalixi danihii iyo washacaa'iri calaamadihii diinta ah waxay leeyihiin awqaafdaasi waxay xaqiijinaysaa ilaalinaysaa dhidibada u taagaysaa in badan oo masaalixda islaamiga ah ka mid a ee dadka muslimiinta ahi ay leeyihiin leannahu xoolaha awqaafda ee la waqfiyey ee yacnii in dadka muslimiinta wixii danahooda iyo khayr iyo wanaagugu jiro loo waqfiyey marka tasarufkeeda iyo ku-takrifalkeeda la wanaajiyo sidii ay ahayd iyo halkii loogu talagalay lagu bixiyo asar iyo raad weyn iyo faa'iidooyin waaweyn ayay ku yeelanayaan xaqiijinta in badanoo masaalixda muslimiinta ka mid a oo yacnii dee hantidiia noocaas ahayd wixii ka soo baxayey waxa weeye masaajidii baa lagu ayaa lagu dhisayaa madaariskii baa lagu dhisayaa cilmigiibaa markaa dadka lagu baraya kutubtii cilmiga iyo maktabadihii baa lagu samaynaya shacairtii ayaa lagu oogaya oo masalan dee dadkii yacni adimayaba wax laga siinaya imaamadii ayaa markaa iyadana yacni lagu oo dadka aimadahaba wax laga siinaya in badanoo masaalixda iyo shacairta ka mida ayaa markaa lagu bixinaya khamsa sadu xaajati kaiirin waxaa kaloo ku sugan in lagu awdo in fara badanoo sadu xaajati kaiirin in badan xaajadooda in lagu awdo oo min alfuqaraa'i waalmasaakiini waalaytaam in badanoo fuqarada masaakiinta agoomaha wa abnaa'i sabiili iyo kuwaa socotada ayaa baahiyooda iyo xaajooyinkoodii lagu gudaya aladiina kuwaasoo aqcadatum ay fadhiisisay bacdu duruufi duruufaha iyo xaaladaha qarkood qaarkood can kasbi xaajaatihim xaajooyinkooda inay kasbadaan fa ina fii amwaali lawqaafi awqaafta xoolaheeda waxaa ku sugan maa yaquumu wax markaa isaagi bisadi xaajaatihim xaajooyinkooda markaa buuxinteeda wa tadyiibi quluubihim iyo quluubtooda yacni hagaajinteeda wallahu aclam waxay leeyihiin culimmada qodobka shanaad waxay awdaysaa xoolaha waqafkaahi ee la waqfinayaa in badan oo dadka fuqarada iyo masaakiinta iyo agoomaha iyo socotada ayay xaajadoodii iyo baahidoodii iyo noloshoodii ay gufaynaysaa kuwaasoo ayaga duruufta qaarkood ay ka fadhiisisay oo aan haysanin oo aan awoodaynin inay xaajooyinkooda iyo baahiyooda ay kasbadaan leanna waxay leeyihiin xoolaha awqaabda ah waxa ku sugan wax markaa awdaya xaajooyinkooda iyo baahiyooda qulubtoodiina markaa hagaajinaya arkaanu lwaqfi waqafku haddaba arkaanta iyo tiirarka uu leeyahay lilwaqfi arbacatu arkaan waqafku wuxuu leeyahay tiirar afara wa hiya alwaaqifu waa qofka wax waqfaya waalmawquufu waa ka la waqfayo waalmawquufu caleyhi iyo ka lagu waqfayo wasiiqa iyo siiqadiiyo dhawaaqiyo hadalkii lagu waqfayey walikulli rugnin rugni kastoo min hadihi alarkaani alarbaca arkaantan afartaa ka midana shuruudun baa u sugnaaday fa idaa taxaqaqad hadihi shuruud shuruuddaasi markay xaqiiqowday dhabowdo kaana alwaqfu wuxuu ahaanaya calaa akbari wejhin wejigii ugu dhammayska tirnaa wa hadihi hiya shuruudu kulli rugnin rugni kastana shuruuddiisii waa tan waxay leeyihiin shay kastaa siduu arkaan iyo tiirar u leeyahay iyo wuxuu markaa maahiyadiisa iyo xaqiiqada shaygu markaa uu ka kooban yahay ayaa waqafkuna wuxuu leeyahay arkaan iyo tiirar arkaanta iyo tiirarka laga maarmaankaa uu waqafku isku taagayo waqafka lagu helayo ee arkaanta la-aanteedna waqafku aanu jiraynin waa afar qof wax waqfaya oo hantidiisii wax ka mida waqfinaya waa in la helaa shay uu waqfinayo oo uu markaa ilaahay dartii u bixinayana waa inuu jiraa cid lagu waqfayo oo la leeyahay ciddaasaa waqafkaa ka faa'iidaysanaysana waa inay jirtaa iyo dee siiqadii iyo dhawaaqii iyo hadalkii waxaa lagu xaqiijinayay qofka ka soo baxayey rugni kastoo arkaanta ka midina shuruud buu leeyahay hadday shuruuddaasi xaqiiqowday dhowowdana waqafkaasi dee wuxuu ahaanayaa ayuu ku taagmayaa wejgii iyo qaabkii ugu fiicnaa ee ugu dhammayska tirnaa haddii kale dee waqaf ma noqonayo shuruudda markaa rugni weli leeyahayna waa tan waaxid shuruud ulwaaqif qofka wax waqfaya shuruudda loo shardiyo yushtaradu fi lwaaqifi waxaa loo shardiyaa xataa yasixa ka yasixa waqfuhu sharcan si uu waqafkiisu sharciaan u ansaxo ashuruud ataaliya shuruuddan soo socota alif sixatu cibaaratihi cabiridiisa iyo waxsheegidiisa iyo hadalkiisu mid ay ansaxayso oo wax laga qorayo hadalkiisu qiimo leeyahay waa inuu yahay wadalikaasi bian yakuuna xuran baaliqan caaqilan waa inuu yahay mid xora waa inuu yahay mid qaangaada waa inuu yahay mid caqli leh falaa yasixu waqfu raqiiqi addoon waqafkii ma ansaxayo liannahu laa milka lahu wax milkii u leeyahayba ma jiro bal huwa wamaalu lisayidihi bal isaga iyo xoolo wuxuu haysaaba sayidkiisaa iskale wakadalika laa yasixu waqfu sabiyi waalmajnuun sabigii iyo kii wala waqafkoodu ma ansaxayo walow kaana alwaqfu bimubaasharati awliyaa'ihim awliyadooda iyo mas-uuladoodu ha laba baashiraan oo haba la yimaadaan falow waqafa sabiyu hadduu waqfo walow mumayizan mid wax kala garanayaba ha ahaadee wakadalika almajnuununa waa lamide kaana alwaqfu baatila waqafkaasi mid baatila ayuu noqonayaa walow ajaaza dalika weliyuhumaa weligoodu haba banneeyo ha ogolaado ha yidhahdo waqafkaa waanu ogol lahay lianna asabiya waalmajnuun laa cibaarata lahumaa sharcan cibaaro ma leh hadalkooda wax ka soo qaad ma leh oo falaa yasixu lwaqfu minhumaa kama ansaxayo walaa yajuusu lilweliyina uma sugnani atabarucu bishayin min amwaalihima wax xoolahooda ka mida inuu ku tabarucana xaq uma laha waxay leeyihiin culimmadu shardiga koowaadee loo shardinayo rugniga koowaadee waaqifka ah si uu waqafkiisu sharci ahaan u ansaxo waa inuu qofka wax waqfinayo qof cibaaradiisa iyo hadalkiisa iyo cabiridiisa uu wax cabiro ay ansaxaysa waa inuu yahay qofka cibaaradiisa iyo hadalkiisa sharcigu tixgelinayaana waxa weeye waa qofka xorta ah ee qaangaadhka ah ee caqliga leh raqiiq iyo addoon waxba ma waqfin karo leanna xoolaba maleh isagaa xoolaa isaga iyo wuxuu hayaba sayidkiisa ayaa leh kadalik markaa sabigii iyo kii waalaa ayagana waqafkoodu ma ansaxayo xataa hadday awliyadooda iyo dadkii mas-uulka ka ahaa ay yidhaahdaan xoolaha ninka waalan iyo xoolaha ka yar waanu waqafnay haba yidhaahdaane ma ansaxayo hadduu sabigii wax waqfo walow mumayisba ha ahaadee waxbuu waqfo wuxuu idhi shaygaasaan waqfay kii waalaayoo markaa dee wax yar kala garanaya ayaa yidhi waxbaa waqfay waqafkaasi baatil weeye waxba kama jiraan weeye xataa hadduu ogolaado weligii u yidhaahdo ilmaa yari waxaa waqfay iyo kaa waalani waxaa waqfay ajri ka maarmi maayana waa ogolaanay haba yidhaahda eh ma ansaxayo liannahu waxay leeyihiin sabiga iyo ka waalan wax cibaaro ahoo ay leeyihiin sharci ahaan ma leh hadalkoodu wax ka soo qaad ma leh waxay qirtaan wax ka soo qaad ma leh furiinkoodu wax ka soo qaad ma leh yacni waa dadaan hadalkooda la tixgelinaynin iyo arrimahooda markaa waqaf kama ansaxayo weligiina waxoodii ma waqfin karo oo dee inuu hantidooda u ilaaliyo inuu u kobciyo inuu ugu tijaareeyo inuu markaa dee wixii waajibaad ee lagu leeyahay ka bixiyo mooyaane inuu wax ka mida hantidooda ku tabaruco taana xaquma laha baa ahliyatu tabaruc waxa kaloo shardiga labaadu yahay qofkan wax waqfaya waa inuu ahal u yahay qof u qalmo inuu yahay wax bixin falaa yasixu lwaqfu kama ansaxaya min almaxjuuri calayhi kii la xayiree bisafahin wixiisii uu maamulan kari waaye loo xayiray ow falasin ama caydhnimo loo xayiray lianna haaulaa'i kuwaasi mamnuucuuna waa kuwa laga mancin min atasarufi biamwaalihim xoolahooda inay ku tasarufaan oo falaa yasixu ma ansaxayo minhu atabarucu waxay hore ilaahay geysaan walaa yajuusu mana banaana an tusallama ilayhim amwaalum xoolahooda in loo dhiibo ama safiihu falimaslaxatihi safiih waxaa markaa loo xayirayaa maslaxadiisa iyo dandiisa wa ama almuflisu kan cayroobayna falimaslaxati quramaa'ihi dadka daynta kula dantooda qaala lahu tacaala ilaahayna wuxu uhi walaa tu'tu sufahaa'a kuwaa wax magaradka ahi hantidooda aan maamulan karaynin ha u dhiibina amwaalakum xoolahooda eeg hadda waa xoolahoodii haddana ilaahay wuxuu leeyahy xoolihiina ha u dhiibina le'anno laba dhinacba waa laga eegayaayo mar dee ayagaa gacanta ku haya marna xooluda waa ka wada dhexeeyaan allatii taasoo jacala allaahu lakum ilaahay idinka yeelay qiyaaman miday noloshiinu ku taagan tahay asubha waa jamcu safiih wa huwa hunaa man laa yuxsinu tasarufa fii maalihi waa kaaan hagaajinaynin tasarufka iyo ku-takrifalka xoolihiisa ku takrifalayo wa aslu safah alkhifa safa asalkiisuna waa khifo iyo fudayd weeye waqad fasara shaaficiyu raximah llahu tacaala asafiiha wuxuu ku macneeyey bilmubadir kahantidiisa sayrsaylinaya aladi yunfiqu maalahu fi lmuxaramaat ee xoolihiisa ku bixinaya waxyaalaha ilaahay xaaraantinimeeyey waxay leeyihiin culammadu shardiga labaad ee qofka waxwaaqfinaya loo shardinayaa waa inuu ahal u yahay inuu tabaruc sameeyo iyo inuu wax sadaqadayso iyo wax hor ilaahay inuu la baxo waa inuu qof eheluho u qalma yahay hadda isagoo cibaaradiisii ansaxayso isaga kan wax laga qorayo oo mid wax laga qorayo ah ayaa haddana waxaa la leeyahay waa inuu markaa qof wax ku tabaruci kara uu yahay oo ciddaa cibaaradiisuna ay ansaxaysa haddana aan ahlu tabaruc ahayni waayo waxay leeyihiin kama ansaxayo waqafkii maxjuuru calayh bisafa ow falas qofka la xayiray ee tasarufkii uu ku tagrifalahaa xoolihiisa laga xayiray ee loo xayiray safiinmo wixiisi baanu hagaajisan karaynin hantidiisii qaad iyo sigaar buu iskaga dhammaynaya hantidiisii markaa yacnii tumasho iyo waxyaalo kale iyo baabiin ayuu ku samaynayaa amaba yacni waxa weeye hantidiisii haluu ka ilaashan lahaa ayuu markaa dee maalinba intuu doono iibinaya markaasuu siduu doono waxaanu u baahnayn ayuu siisanayaa yacni waa qof aan hantidiisii markaa maamulan karaynin sharcan waxa weeye markaa dowladda islaamkii qaadigu qofka waa in tasarufka laga xidhaa waa in la xayiraa innaga waxaynu maqalla imika yacni waxaa la xayiray baloorhkaa iyo gurigaas iyo goobkaas iyo meeshaasaa la xayiray baynu maqallaa ma maqallo hebel baa la xayiray shareecadu dad bay xayirtaa waad arkaysaayoo dad hanti badan looga dhintay dad waxaa iminka lagu tusayaa buuro dhan cunay oo haddana maanta meeraysanayoo baloodhaduu iibiyey uun mitir baa kugu soo baxay iyo laba mitir baa kugu soo baxay ay talag kaga soo ururtay iyo inuu markaa meel hore u iibiyey laba jeer iibiyo qofkani isagu la yaabalo waxba iska xisiyi maayo waxay ahayd in laga xayiro hantidiisan laga masruufaabay ahayd isagiiyo dadkiisaba laakiin markii lagu sii daayey dee waa ka markaa dee dacawo ai markaa ama waraabe ai lagu sii daayey muxuu ka soo reebi miyuu kala dhiga maanto kan cun kana beri cun miyuu odhanaya yani dadka noocaasoo kalea maxjuuru caleyh bisafa baa la yidhahda ow falas mararka qaarkoodna qofku waxaa loo xayiraa hadduu qofku qaamoobo oo qaanta lagu leeyahay iyo wuxuu hayaa ay kala bataan intaa uu hayo waa laga xayiraa waxaa la yidhaha intaa iminka aada hayso waxaad ka iibin karto iyo waxaad ka bixin kartaa midnaba ma jirto markaa kan safiiha ah waxaa loo xayirayaa maslaxadiisa iyo dandiisa waxaa leeya yuu iska dhammaynin kan kale isaga u caydhoobay isaga dee caydhoobay daynta lagu leeyahay ka badatayna waxaa la leeyahay dadkan qaanta ku leh bal intan yaree uu gacanta ku hayaa un iyay dhaafine intaa iyagana ha looga xayira baa la leeyahy markaa labadaa midkoodna kama ansaxayo waqaf liannahu inay xoolahoodan ku tasarufaan loomaba ogolaba markaa tabaruc kama ansaxayo xataa xoolaha gacantaba loo gelin maayo markaa safiihaana waa maslaxadiisa iyo dandiisa kan kale ee mufliskaana waxaa isla loo xayirayaa waxa weeye waa maslaxadda dadka daynta ku leh ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi ha u dhiibina dadka sufahada ah xoolihiinna ha u dhiibina xoolaha ilaahay idinka yeelay midaan markaa dee ahaysaan oo noloshiinna ay ku taagan tahay eeg waa xoolahoodii haddana waxaa la yidhi xoolihiinna ha u dhiibina xoolihii maadaama ayagu gacanta ku hayaan oy ayagu u hayaan xoole aanay keligood lahayn baa laga soo qaadaya midda labaad ummadda xoolu way ka wada dhexeeyaan qofkani yacni wuu hayaa un mooyaane hantidanu iminka ninkan ganacsa ama ninkani hayo ummaddanay ka wada dhexaysaayo qofba si u dheefsadaba qofba sibu u dheefsanaya markaa markaa qofkani gacanku haydubuu leeyahay xoolahan waa lala leeyahay markaas baa waxay leeyiin waa jamcu safiih oo waa qofka aan tasarufka xoolihiisa aan wanaajinaynin safana waa khifa bay yidhahdeen imaamu shaaficina wuxuu leeyahay safiihu waxa weeye qofka maalkiisa ku bixinaya muxaramaadka ee mujaladka saddexaad ba insha allahu tacaala xajriga iyo axkaamtiisu ay inoogu iman doontaa iyo wuxuu yahay laakiin qofka maalkiisa ku bixinaya meelaha xaaraanta ayaa safiih loo odhanaya kan isagu waxyaalo mubaaxaada ku bixinaye dee masaariifdiisi iyo biilkiisii in ka badan markaa ka cunaya amaba yacni dee meelahaas uun khayrka wixiiba ku wada dhammaynaya isaga safiih ma la odhanaya waa masale markaa ay culimmada isku khilaafeen wa macnaa qowli اllahi tacaala alatii jacala allahu lakum qiyaama waa maxay jacala allahu ilaahay wuxuu yeelay fii tilka alamwaali xoolaha salaaxa macashir noloshiinu hagaageeda xoolahaa ilaahay yani idinka yeelay miday noloshiinu ku taaganto noloshiinu ku haleela hagaagayso dadkaa sufahaada ah aan waxba garanayne baabiinaya u dhiibina wa adaafa alamwaala xoolihii wuxuu u tiriyey ilaahay ila alwliyaa'i awliyadan iyo mas-uuliyiinta ayuu tiri wain kaanat fi lxaqiiqati amwaala sufahaa xaqiiq ahaan sufahaadu xoolaha haba lahaadaan laakiin haddana waxaa loo tiriyey dadkii awliyada ahaa liannaha biaydiihim ayaga gacanta ku haya wa hum annaadiruuna fiiha kuwa markaas eegaya xoolahaase ilaalinaya waa ayaga waalqiyaamu iyo waalqiwaamuna maa yuqiimuka waa wixii ku toosiya ayaa la yidhaahdaa yuqaalu waxaa la yidhaha fulaanu qiyaamu ahlihi hebel waa qiyaamu ahlihi ama qiwaamu qiwaamu beyti ay huwa aladii yuqiimu sha'nahu wayuslixuhu waa kaa arrinkiisa toosinayee hagaajinaya ayaa la yidhaha markaa alatii jacala lahu qiyaaman miday noloshiinu ku hagayso ay ku taagan tahay warawa rawa alxaakim wuxuu warinayaa wadaara qudniyu wakayru aydan can kacb bni malikin ana nabiya sala allahu alay slm xajara wuxuu xayiray calaa mucaadi bni jabal radia allahu canhu mucaadi bni jabal ayuu xayiray wa baaca maalahu xoolihiisina waa iibiyey fii daynin kaana calayhi dayn lagu lahaa ayuu iibiyey faqasama wuxuu u qaybiyey bayna quramaa'ihi dadkii qaanta ku lahaa fa asaabahum waxa soo gaadhay oo uu helay qof waliba khamsatu asbaaci xuquuqihim xuquuqdoodii oo toddoba loo qeybiyey shan ka mid a fa qaala lahum اnabiyu sala اllah alay slm wuxuu ku yidhi laysa lakum ilaa dalik kaa mooye wax kale idinma sugnaanin waxa kaloo ay u deliishanayaan in qofka wax bixinaya inuu yahay qof ahlu tabaruca oo mutlaqu tasaruf oo tasarufkiisu sii daysan yahay xadiidka xaakim iyo daariqudiya keyrkii ay warinayaan walow sanadkiisana daciifiyo kacb ibnu maalik ayaa laga warinayaa wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam mucaad ibnu jabal ayuu xayiray maalkiisiina waa iibiyey waxa uu xayiray ee uu maalkiisana ubiyey dayn lagu yeeshay macnaha dayntii lagu yeeshay iyo wixii uu hayay baa kala batay oo dayntii baa badatay dabeetana hantidii uu hayay intuu ka xayiray ayuu haddana xayiraaddii markuu ku sameeyey uu ka xidhay buu dadkii quramada ahaa ee daynta ku lahaa buu u qaybiyey markii loo qaybiyey ilay dayntaa badane waxay dadkii heleen mid waliba xaqiisii markii toddoba meelood loo qaybiyey shan meelood ahaan khamsatu asbaaci xuquuqihim xuquuqdoodii oo toddoba loo qaybiyey shan ka mid a mid walba xuquuqdoodii oo toddoba loo qaybiyey laba ahaan baa ka maqlay shan ahaanna way heleen waxaanu nebigu ku yidhi dee wax kale ma lihidin intaa mooyaane wax kaleoo aad leedihiin mar haddii wixii uu hayay intaa noqotay dee intaas ayuunbaa markaa ku leedihin insha allahu tacaala aharkan iyo aharada kaloo faahfaahsan xukunka xajriga mujalladka labaad qeybta mucaamalaadka ayaynu ku gaari doonaa jim alikhtiyaar waxaa kaloo shardiga qofka waaqifka doorasho falaa yasixu waqfulmukrahi kii la qasbay waqafkiisu ma ansaxayo lianna alikhtiyaara doorashadu shardun waa shardi min shuruudi takliifi shuruudda takliifda ka mida weeye waxay leeyihin culimmadu shardiga saddexaad ee qofka waaqifkaa loo shardinayaa waxa weeye waa ikhtiyaar iyo doorasho qofkani inuu wax waqfo qofbay isaga ka soo goday oo isaga ay ka dhalatay oo isagu ajir iyo abaalmarin ku raadinaya oo hor ilaahay ula baxaya waa inuu yahay haddaynu sidaan markaa qof la qasbay waqafkii ma ansaxayo leannu maxay leeyihiin ikhtiyaarka iyo doorashadu waa shardi shuruudda takliifda ka mid a qofku haddii aanu ikhtiyaar lahayn inuu qasban yahay wax takliifa hoos saarani ma jirto hadalkiisu wax ka soo qaad ma le ficilkiisu wax ka soo qaad ma le yacni wax liyaaliyo wuxuu sameeyaa wax ka soo qaad ma le mar hadduu qofku qasban yahay oo ikhtiyaarkiisi iyo doorashadiisii laga qaaday ikraaha iyo qasabkana waxaynu ku soo marnay kitaabu talaaq baynu ku soo marnay insha allahu tacala waa laga yaabaa inaynu markaa jinaayaadkana qayb ka mida ikraaha inaynu ku aragne qofkaa wax ka soo qaad male mar hadduu markaa qasban yahay markaa qofka wax waqfinaya waa inuu yahay qof markaa mukhtaarahoo doortay oo isagu waxaan hor ilaahay ula baxaya waa inuu yahay waxaynu ku jirnay waqafka iyo axkaamtiisii siiba waxaynu ku jirnay arkaantii uu waqafku lahaa rugnigii koobaadoo waaqifka ahaa shuruuddiisii waxay dhahen culimmadu waqfu lmariidi marad almowt waqafka qofka xanuunsanaya ee ku sugan xanuunkii geerida waqafkiisa wuxuu noqonayo almariidu qofka xanuunsanaya idaa kaana fii xaalatin markuu ku sugan yahay xaalo min almaradi xanuunka xaggiisa oo yaqlibu fiiha alhalaaku halaag iyo dhibasho u qaalib yahay xaalad yacni halaag iyo dhibasho u qaalib yahay buu ku sugan yahay oo watufdi ila lmowti qaaliban sida badan xaaladdaa uu ku sugan yahay lagama soo noqdee waa xaalad markaa geeri iyo dhimasho gaadhsiisa fa innahu laa yajuusu waqfuhu ma bannaano xilligaa inuu waqfo fii maa zaada wax ka dheeraada calaa hulusi maalihi xoolihiisa saddex meelood oo meel ricaayatan iyadoo la ilaalinayo lixaqi lwarasa fi tarika xaqa ay warasadiis iyo dhaxaltooyadiis u leeyihiin hantidan uu hayo ee uu ka tegayo amaa fi hulusi saddex meelood oo meel iyo famaa duunahu waxa ka hooseeya fa innahu yajuusu waqfuhu waqafkiisa ayaa bannaan ricaayatan limaslaxatihi iyadoo isa loo ilaalinayo maslaxadiisa iyo dandiisa fii xusuuli اlajri wathawaabi lah inuu markaa u xasilo ajri iyo abaalmarin lahu isaga bacda mowtihi intuu dhintay dabadii dalla calaa dalikana waxaa tusinaya maa rawaahu اlbukhaariy wa muslim waxay warinayaan can sacd bna abilwaqaas radia allahu canhu qaale wuxu uhi kaana rasuul lahi sala allahu alay slam wuxua yacuudunii midii soo booqda caama xajat اlwidaac sanadka xajat اlwidaac ayuu ahaa mid isoo booqanaya min wajacin ishtada bi xanuun igu daraaday oo igu adkaaday dartii ayuu iisoo booqanayay faqultu waxaan idhi innii qad balaga bii min alwajac rasuul allahu xanuunkii dee waxa iga gaadhay waxa aada arkayso qad balaga bii min alwajac xanuun yacni waxa i soo gaadhay waxaad arkayso waxaan la soo koobi karayn wa ana duu maal nin hanti iyo xoolalana waanahay walaa yariunii ilaa ibna ima dhaxlayaan inan mooyaane afa atasadaqu bihuluhay maali xoolahayga saddex meelood marka loo qaybiya laba ka mida ma sadaqadaystaa qaala wuxuu uhi laa maya faqultu waxaanay bishadr haddaba kala barh ka waran haddaan xoolihii intaan kala barho aan sadaqadayso fa qaala wuxu uhi laa maya kaana ha samayni uma qaala wuxu uhi athuluthu wathuluthu kabiir aw kaiir athuluthu haddii la godo yacni faacil ficil maxduufana waa laga dhigi karaa yakfiika waxa kuu fila athuluth waa la odhan karaa yacni waxa kaloo la odhan karaa dee mubtada khabarkiisi go-an yahayo athuluthu kaafiik ama yakfiika wuu kugu filaa thuluthku waa kugu filan yahay saddex meeloodoo meeli markaasuu haddana nabi wuxu uhi wathuluthu kahiirun uludku waa farabada kabiiru waa weyi aw kasiirun waa farabadayi macnaha saddex meeloodow meel baa lagu ogol yahayoo kugu filanoo inaad sadaqadaysato oo kaasna waa wax fara badan innaka adigu antadara inaad ka tagto warasataga dadka ku dhaxlaya akhniyaaa iyagoo akhniyaa ayaa khayrun ka fiican min antadarum inaad ka tagto callatan iyagoo caydhoo yatakafafuuna annaasa dadka kafafka iyo sacabada hoos hoorsanaya ashadru anis weeye caalana fuqaraa baa laga wadaa yatakafafuuna yas'aluuna biakufihim yacni kafafkooda iyo sacabadooda ku weydiisanaya ow yatlubuuna dalbaya maa fii akufi nnaasi dadka waxa kufafkooda iyo gacmahooda ku jira yatakafafuuna waxa kafka iyo gacmaha dada ku jira ayaga oo weydiisanaya oo dalbaya ayaa laga wadaa waxay leeyihin culammadu qofku marka uu xanuunsanayo xanuunkaa hayaano uu yahay xanuun inta badan lagu dhinto oo geeri gaadhsiiya xanuunada aan laga kicin dee qofkii waad arkaysa waa qof weyn yacni xanuunada waaweyn ee kansarka iyo la midkaabaa haya ama haba yaraadee yacni xanuunkan iminka hayaa halka uu la marayo iyo siduu markaa dee maskaxdiisii iyo jidhkiisii u waxyeeleeyey waxaa la arkayaa dee ilaahay bay wax waliba gacantiisa ku jiraana caad ahaan iyo qaalib ahaan iyo sida badan qofkani xaaladdaa inaanu ka soo noqonayne muddo yaruna soo naalaanayo u dhimanayo maradulmowt baa la ydhaha marka waa xanuunka geerida hadduu qofkaasi xanuun geeriyeed ku sugan yahay ama il geeriyaduu ku sugan yahay xanuunka isaga yaree iska saalana dee madax xanuun yar iyo shuban yar iyo waxyaalaha yaraa caynkaasi ayadu dhib malo qofku isagoo caafimaad qabuu la mid yahay laakiin qofku xanuunkaa weyne halise maradulmowtka la yidhaha hadduu ku sugan yahay waxay leeyihiin culimmadu ma bannaana inuu waqfo iyo inuu sadaqadayso iyo inuu hibeeyo iyo inuu dardaarmo waxaasoo dham waa isku wada mid wax ka dheeraada saddex meelood xoolihiisa marka loo qaybiyo meel ka mid a wax ka badan inuu dardaarmo ama bixiyo ama saqayso looma ogola waxaa la ilaalinayaa xaqa dadka warasadiisa dhaxalkiisa leh xaqoodaa la ilaalinayaa uludkan iyo wixii kasii hooseeya saddex meelood meel wixii kasii hooseeya waa banaayay inuu waqfo inuu sadaqadayso isagana maslaxadiisaa la ilaalinaya inuu ajri iyo abaalmarin helo intuu geeriyoodo dabadi ayaa isagana loo tixgelinaya bal shareecadeenna isku dheelitirkeeda eeg sida ay qof walba kii wax lahaa iyo kii aan waxba lahayn iyo xigtadii ay xuquuqdoodii mid walba u ilaalinaysa eeg waxaa la leeyahay mar hadday xaaladdaa kula soo gaadhay asalkeedaba horta inaad waxbixintaada iyo waqafgaaga iyo sadaqadaadu waa inaanay xaaladdaa kula soo gaadhin xaaladdaa waa inaanay kula so laguguma simi maayo markaa waxa laga inaan laguguma siminba inaadna haddii xaaladdaa kula gaadho dee aada qaybuubaba iyo koomaba gashaa dhici karta in markaa ciddii aada u dhiibi lahayd iyo qur-aankii wixii aad ka gaadhsiin weyda ayaa la arkaa waxaan garanayaa nin doonayey odayahoo doonaya inuu wax waqfu wax bixiyo oo aanay taalna lahayn oon markaa wax arkaynin oon wax qorkayn oo ay ku qabsadeen kuwii dhalay oo ay leeyihiin waxba ma bixin kara wuu waala yahay isagiina doonaya inuu masaajidya wax dhiso oo ay haystaanay herre ka tageen waxba kama jiraan qofkii usoo dhawaadana ay eryanayaan dee isagaa isku samay xaaladdaa inuu gaadho intuu xoogga lahay wixiisa u tashanayey ayaa la doonayay wixiisa inuu wax kala baxo laakiin xaaladdaa inuu isku simo may ahayn idan waxaa la eegayaa markaa isagiina dee inuu hantidiisi maadaama qofkii ku soo tabacay ee ku soo dhisay inuu yahay inuu dee wax kala bixi kara xaaladdaasoo wax ajrigiisa iyo abaalmarintiisu maruu geeriyoodo kadib ay u socoto inuu isagiina ka helo dadkii uu ka tegaya xoolahan eeganayeyna in aan iyada lafdeeda dee la qadinine iyaga lafdooda ay waxhelaan ilaa in ciddan aad siinaysa waxa ka muhiimsan kuwan qaraabadaada ahee kugu dhow baa ka muhiimsan had iyo gooraano qofku hadduu halkaa xadgudub ku sameeyana waxay ka mid tahay waxyaalaha khaatimo xumada sameeya dadka qaar baa xilligaa bixbixiya waxay u bixbixinayaanna mid dhaxlaya bay kala ordayaan qof dhaxlaya ayay kala ordayaan waxaa laga yaabaa inuu hantidiisii intuu dad kala wada siiyo dadkii dhaxalkiisa lahaana uu ilaawo amaba ogaan u dhaafiyo halkii dadkii usoo ducayn lahaayee qaraabadiisaha inay ka soo habaaraan marka markay arkaan hantidii oo cid kale iska haysato markaa dhaafiyey halkay uga soo ducayn lahaayeen inay habaaraan baa la arkaa arrintaana waxaa u daliila xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan sacad ibn abilwaqaas ayaa wuxuu leeyahay aad baan u xanuunsaday sanadka xajatulwidaaca baanay ahayd nabi maxamed baa sala allahu alay sl ay soo booqday dabeedna waxaan ya rasuulallaahi waad arkaysaa xanuunka ihaya iyo siduu iigu daran yahay nin hanti badan lana waanahay wax u badana inan baan leehayoo dee ilan dad badan inan tukaniga dhaxalka ma wada lahoo dee walaalihii baa soo gelayo oo laakiin dad faral leh oo faral wax ku dhaxlaya ama anigu aan dhalay oo biyahayga inanun baa jirta inantaasina dee waa loogiya aanay dhaxalkii wada dhammaysanaynin maalkayga marka loo qaybiyo saddex xunoo laba ka mida ma bixiyaa buu hi intaasaa inanta iskaga filan wuxuu hi maya haddaba kalabar ma bixiyaa buu yidhi wuxuu yidhi maya markaasaa wuxuu hi saddex meeloodow meel ayaa kugu filan weliba saddex meeloodow meeshaasi way fara badan tahay ama waa weyn tahay waxaanu yidhi inaad ka tagto dadka dhaxalkaaga leh ayagoo aqniyaha waxaysa ayaa kaaga khayr badan inaad ka tagto intaad waxunba wada bixiso inaad markaa iyagoo caydha oo fuqaraa oo baahan oo dadka dawarsanaya inaad dadkii dhaxalkaaga lahaa ka tagto waxa kaaga wanaagsan oo kaaga khayr badan inaad iyagoo waxayse ka tagto oo ay kuu soo duceeyaan waqfulkaafir gaalka waqafkiisa gaal wax ma waqfi karaa qaala culamaau shaaficiya waxay dhahen yasixu waqfu lkaafiri gaal waqafkiisu waa ansaxaya walow limasjidin masjid baa u waqfaya wain lam yactaqidu qurbatan qurbaba yaanu u ictibaarinayo wax ilaahay loogu dhowaanaye ictibaaran biictiqaadina waxaan ictibaarinaynaa amaan fireno inagu waxaan rumaysannahay waliannahu min ahli tabaruc gaalku dee waa ahlubaa hadduu qaangaar yahay uu caqli leeyahay uu xor yahay wa ahlu tabaruc waa qof wax bixin karaa wamilu hadihi tabarucaat tabarucaadka iyo waxbixintaasna laa taxtaaju fii sixatiha ila niya ansixitaankeedu niyo uma baahna waniyatu macluumun niyadana waxaa la ogyahay ana shardaha alislaam shardigeedu inuu islaamnimo yahay waalkaafiru gaalkana yuhaabu calaa nafaqaatihi wa sadaqaatihi fi dunya waxaa lagaga abaaliyaa waxaanuu bixinaya iyo sadaqooyinkiisa adduunyada lagaga abaaliyaa ama fi laakhirati falaa xadda lahu bishay min ahawaab abaalmarin dheef kuma laha rawaa muslimin wuxuu warinayaa can anas ibni malikin radia allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha laa yadlimu mu'minan xasana ilaahay ka dulmin maayo qof mu'mina xasano iyo wanaaguu sameeyey yucdaa biha fi dunya baa lagu sinayn wa yujzaa biha fi laakhira aakhirana waa lagu abaalin wa ama alkaafiru gaalka miyaa fa yudcamu bixasanaati maa camila billahi biha lilahi fa yudcamu waa lagu quudin bixasanaati bisababi xasanaati maa kii xasanaadkiisa iyo wanaagyaalkiisa camila baha lilahi ilaahay dartii u qabtay adduunyadaa lagu quudin xataa idaa afdaa ila alaakhirati aakhira markuu gaadho lam yakun lahu xasanatu yujzaa biha xasano lagu abaaliyo uma sugnaan afdaa ila alaakhirati saara ilayha uu xaggeeda u kaco weeye waxay leeyihiin culamaau shaaficiya waxaa ansaxayaa gaar inuu wax waqfo walow masaajidba ha ku waqfee walow yaanu qurba iyo shay ilaahay loogu dhawaado uga caqiidaysnaanine leannu xagga ictiqaadkeenna ayaynu markaa ka eegaynaa midda labaad gaalku dee waa waxbuu bixin karaayo ahlu tabaruc waa yahay tabarucaadka noocaasa ee la bixinayaana wax niyo u baahan xagga ansixitaankeeda ma aha ila hadday niyo markaa ay ku xidhnaan lahayd sida cibaadooyinka oo kale dee markaa shardigeedu wuxuu noqon lahaa inuu islaam yahay qofka markaa cibaadada gudanaya taa la mid maahay waxaa tabarucaadkii niyo uma baahnaa gaalkana nafaqaadkiisa iyo wuxuu bixiyo iyo wixii sadaqaadu bixiyo adduunyada adduunyada unbaa lagaga abaaliyaa adduunyada unbaa arsaaq lagu siiyaayo oo loogu bedelaa amaa aakhiro marka la gaadho dee wax abaalmarin ahoo aakhiro u yaallaa ayada ma jirto imaamu muslim baa xadiid warinaya anas ibnu maalik baa laga warinaya waxa uu leeyahy rasuulu llahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay qof mu'mina xasano iyo wanaaguu sameeye kama dulmiyo adduunyadana waa lagu siiyaayoo abaalmarinteeda adduunyadana waa ku helaa aakhirana waa lagu abaaliya amaa gaalka miyaa isagu waxa wanaagsan ee ilaahay dartii u sameeyo dee waxaa iminka inkastoo dee ujeedooyin kale ay ka wada leeyihiin haddana dadka ay soo dhoweynayaan iyo dayqa xoontiga iyo dadka ay wax siinayaan inkastoo intay meelo fara badan ka soo qaadaan waxa ay sameeyaan xasanaadka iyo wanaagga ay samaynayaanay markaa dee ilaahay darkiiyo bini-aadamnimada ay u samaynayaan adduunyadan unbaa lagu quudinaya wax lagu siinaya markay aakhiro gaadhaanna dee wax xasano iyada hallaa kaga horraysa ma jirto itnayn shuruud lmawquuf shaygan la waqfinayo shuruuduu lahaa walilmawquufi shuruudun nadkuruha fii maa yeli shaygan la waqfinayaana shuruud buu leeyahay aan ka sheegi doono waxaan soo socda alif an yakuuna almawquufu caynan mucayana shay caynahoo muuqda oo la cayimay oo la yidhi waa kaa waa inuu yahay falaa yasicu waqfu lmanaafici waxdaha manaafic iyo dheef in la waqfo keligeed duuna cayaaniha caynteedii iyo shaygii markaa manfacadan ay ka soo baxaysay laga reebo ma ansaxayo sawaaun kaanad hadi lmanaaficu muwaqata ha ahaato mid waqti loo sameeyey ka an waqafa suknaha daarihi sana am kaanad mu'abada ama mid la joogteeyeyba ha ahaato ka an waqafa abadan weligeedba waa inuu waqfo wadalika ana araqaba qoorta iyo shayga lafdiisu hiya alaslu waa shayga asalkaa waalmanfacatu manfacada iyo dheebduna farcun waa farac waalfarcuna yatbacu lasla farcuna asalka ayuu raacaa famaa daama alaslu baaqiyan maadaama oo asalkii uu yahay mid ku jira oo ku baaqaya calaa milkil waaqifi kan waaqifka milkigiisa kaanat ilmanfacatu kadalik manfacaduna saasoo kale waxay noqon baaqiya calaa milkihi mid ku jirta oo falaa tanfasilu waxdaha bilwaqfi waqaf keligeed ugu socmi mayso waxay leeyihiin rugniga labaad ee mawquufka shayga la waqfinayo isagana waxaa loo shardiyaa shuruud shuruuddaa waxaa ka mida kow shayga waqaf mawquufka ahee la waqfinayaa shay cayn ah oo muuqda oo weliba la cayinay oo layidhi waa dhulka waa guriga waa gaadhiga waa neefka waa shaygaa layidhi waa inuu noqdo markaa manaafic iyo dheef keliyahoo aan cayntii la soconin in la waqfaa ma ansaxayo la yidhaahdo waxaan waqfay un gaadhigaa in la fuulo gurigaa in la galaan waqfay guriga aniga iska leh laakiin in la galaa un baan waqfay gaadhigaa in la kaxaysaa un baan waqfay laakiin gaadhiga ana iska leh markaa asalkiisi iyo raqabadiisi iyo qoortiisi iyo shaygii muu waqfin laakiin wuxuu waqfay un manfacadiisi iyo dheefdiisi kaasi ma ansaxayo ama manaaficdaa uu waqfinayaa middee waqtina ha ahaato oo daarta idaa in la galo oo bilaash lagu gala iyo waqafahaan sanad ayaan waqfay ha yidhaahdo ama ha yidhaahdaba weligeedii waqaf loogu jiro ayaan waqfayba eh ma ansaxayso mar hadday wuxuu waqfinayaa manfaco iyo dheefuun tahay oo aanay la soconin shaygii markaa asalka ahaa leanna waxay leeyihiin raqabada raqabada waxaa laga wadaa shayga lafdiisa shayga qoortiisa iyo shayga lafdiisa ayaa asalka ah manfacadani daartani iyadaa asala gaadhigana iyadaa asala manfacadan iyo dheefdan geliddan laleeya iyo fuuliddan iyo kaxaysiganna waa farac waa wax asalkaa ka dhalanaya oo ka farcanaya faracuna asalkuunbuu raacaa siduu asalkaasi yahay inbuu faraciisula noqdaa maadaama waxay leeyihiin asalkii gurigii gaadhigii dhulkii uu milkigii qofka baaqi ku yahay uu isagu leeyahay manfacada iyo dheebda ka soo baxaysaana milkigiisa ayay ku baaqi ahaanaysaa oo keligeed soocmi mayso keligeed waqfa noqon mayso dee hadday sadaqo wuu u bixin karaa ama ammaano wuu u bixin karaa qofkaa iska gal sanadkaa gurigeyga gaadhigayga bishaa iska wado sadaq ahaan wuu u bixin karaa manfacada hibe ahaan wuu u bixin karaa ammaane ahaan wuu u bixin karaa laakiin waqaf waxa la yidhaahdo ee axkaamta gaarkaa lagu baanay manfacadaasi noqonaynin wakadalik sidaasoo kale laa yasixu lwaqfu ma ansaxaya idaa lam takun ilcaynu lmawquufa cayntan la waqfayaa mucayana haddaanay ahayn mid la cayimay falow ana waqafa ixdaa daarayhi labadiisa daaro mid kamid a hadduu waqfo ow ixdaa sayaaratayhi labadiisa gaari mid kamid a hadduu waqfo min gayri tacyiinin lilmawquufi isagoon cayimin fa ina hada alwaqfa gayru saxiix waa midaan saxiixayn isaguna waa licadami bayaani alcayni almawquufa cayntii la waqfay ayaan la caddaynin wa kaana qowlu haadaa hadalkiisa se wuxuu noqonayaa ashbaha mid shabahaya bilcabasi ciyaar laa biljiddi mid markaa dhab shabahaya ma noqonayo mid dheeldheel iyo ciyaara buu noqonaya waxay leeyihiin culimmadu waxaa kale oo aan ansaxaynin waqafkii haddaanu shaygii aanu ahayn mid cayiman gaadhiga noocaasee lambarkaale kaasa guriga noocaasa dhulka noocaasa haddaanu odhanin oo aanu soocin oon laysla garanaynin waqafkaasi ma ansaxayo daarihiisa mid ka mida gawaadhidiisa mid ka mida guryihiisa mid ka mida dhuwalkiisa mid ka mida oo aanu cayimin hadduu waqfo waqafkaasi ma ansaxayo waayo shaygii la waqfayay baan meesha ku caddayn hadalkiisaasina hadal iska ciyaar ama dheeldheelahoo kale ayuu noqonayaa hadal jiddi iyo dhaba loo qaadan maayo ba an yakuuna almawquufu mamluukan lilwaaqifi shaygan mawquufkaahi waa inuu yahay shay uu milkisan yahay waaqifku milkan milki yaqbalu naqla ansaxaya inuu guuriyo oo wayaxsulu minhu faa'idatun aw manfaca faa'iida ama manfaca laga heli wacalaa hada laa yasixu ma ansaxaya an yaqifa an yaqifa alinsaanu shayan inuu waqfo laa yamliku aanu markaa hananaynin lianna fi lwaqfi naqlan baa kusugan guurin limilkiyati lmawquufi shaygan mawquufkaa milkiyadiisa iyo lahaanshihiisii ayaa min xawsati lmaaliki maaliga xayndaabkiisa iyo lahaanshihiisa ayaa laga saari wamaa laa yamliku waxaanu milkisanayna kayfa tunqalu milkiyatu canhu milkiyadiisa looga ra'ya lidaalika kaana waqfu maa laa yamliku laaqiyan wuxuu ahaday mid laaqi ah wa min hada alqabiil noocan waxaa ka mida cadamu sixati an yaqifa alinsaanu alxukm nafsa inuu waqfo lianna raqabatahu laysat mamluukatan low isagu ma laha xataa yukhrijaha bilwaqfi ilaa waqfa kaga bixiya can milkihi milkigiisa bal milkiyatuha lilahi tacaala milkigeeda ilaahay baa leh waxay leeyihin culimmadu shardiga labaad ee shayga la waqfinayo loo shardinayaa waa inuu yahay waxaanuu waqfinayaa wuxuu isagu milkisan yahay kan waaqifkaah waxaad adigu leedahay ubaad waqfin kartaa wax aanad lahayn ma waqfin kartid weliba waa inaad milkisan tahay milki aada shaygan milkiyadiisa aada rari karto oo intaad iska jarto aada cid kale ku wareejin karto oo ay faa'iide iyo manfacana laga helayo waa inaad shay adigu aada leedahay weyn yahay shay intaad adigu milkigaaga iska saarta aada markaa cid kale aada markaa isu dhaafin karta waa inuu yahay oo ay faa'iidaya manfacana ka ansaxayso faa'iido ama manfaco ay ka xasilayso saas daraaddeed ba waxay leeyihiin ma ansaxayo inuu qofku waqfo shay aanu lahayn shay aanu isaguba lahayna cid kale leedahay ayaa waqfay hadduu dha ma ansaxayo liannahu waqafku in waxa la doonayaa in laga raro in la raro milkiyadan shayga mawquufkaa shaygan la waqfay lahaanshihiisa waxaa la doonayaa qofkan waqfay in laga saaro xawsadiisi iyo hantidiisi iyo xayndaabkiisii in laga saara baa la doonayaa dee waxaan marka horeba milkigaaga iyo xoolahaaga iyo xawsadaada ku jirin see baad u saari karaysaa markaa oo aad markaa odhanaysaa cid kale aan ku wareejin maba lihidbe saas daraaddeed baa waxaanu lahayn qofku inuu waqfaa laaqi buu noqonaya meel laysku haystoo kaleu odhanaya masaajid baan ka dhigay dee maadaha leba qof bay isku haysataan hortu yeelo marka aad yeelato deetna waqaf ee dacwaddan iyo hadalkan ku jira u dhammaado laakiin qof kale hantidiisa yani ayaan waqfinayaa ma ansaxayso dad badan baa arkaysaa dhul isku hayso anigu waqaf baan doonaya inaan ka dhigo dee horta waqafka ku dambeeye hortu yeelo markaad yeelataa baad waqfin kartaa kaa qofkana ku kala baxdaan waxay leeyihiin culimmadu arrinkan waxaa ka mid a qofku waxaanu waqfinaya inuu isagu leeyahay waxaa ka mida bay leeyahay ma ansaxayso qofku inuu naf qofka insaanka horta inuu naftiisa waqfo inuu yidhahdo anaa naftayda waqfay masaajidkaasaan waqfay ama khayr baa naftayda u waqfay inuu yidhaha ma ansaxayo liannahu raqabadiisa iyo nafdiisa iyo lafdiisa isagu ma lahaa oo waqaf markaa uu kaga saaro ila nafdaydii aan lahaa iyo shakhsiyadaydii iyo qofka nimaadii aan lahaa ayaan waqfiyo masaajidkaasaan ku waqfay ama ciddaasaan siiyey dee ma laha isagu oo waqaf kuma saari karo ilaahay baa le markaa wa ammaanahu nafdaadan iyo laf shakhsigaganiba waxa weeye ilaahay baa milkiyadiisule markaa adigu waxaad markaa saari karto markaa cid baan siiyey aad odhan karto maaha wakadalik saasoo kale laa yasixu ma ansaxayo waqfu xamli dawaabi waxdaha daabooyinka iyo xoolaha yacni waxa ay sidaan ee ay caloosha ku sidaan amlig xamligooda waqafkiisu ma ansaxayo waxdaha kelideed duuna umuhaatiha oo hooyooyinkooda la raacin lianna alxamla waxdahu laa yasixu naqlu milkiyatihi ma ansaxayo milkiyadiisa in la raro maadaama fii badni ummihi intuu ku jiro nacama idaa waqifat ilummu hooyada haddii la waqfo saxa waqfulxamlina waa ansaxayaa tabacan lahaa isaga oo raacaya waxay leeyihin kadalik waxaan ansaxaynin in daabooyinkan iyo xoolahan riman sida hal oo kale dee sac oo kale dee neef adhyah oo kale in la waqfiyo xamligaasoo la yidhaha hashaasi neefka ay caloosha ku sidaan waqfi sacaasi neefka ay caloosha ku sidaan waqfi neefkaan iyo neefku caloosha ku sidaan waqfiyey keligii oo aan la raacinin neefka ma ansaxayso laakiin haddii la yidhaahdo neefgan iyo waxay caloosha ku sidaba waa wafee wuu ansaxayaa leanno haddii wa waxa la doonaya shaygaad waqaftay inaad milkiyaaga ka saartood wareejiso soo maaha dee xamligaa iyo uurkaa seebaad intaad neefkii uga soo saarta aad u wareejinaysa ma wareejin karaysid laakiin haddii aad neefkii la waqfo neefkana asala ilmaha caloosha ay ku sidaana tabac buu noqonayaa iyada ayuu raacaya kaasi uu ansaxaya wakadalika yajibu waxaa waajiba an yakuuna almawquufu shaygan la waqfinaya inuu yahay daa manfacatin turja manfaco la rajaynayo wa faa'idatin tuqsad iyo faa'iido loo qastiya waa inuu leeyahay falow anna waqafa ardan hadduu waqfo laa tasluxu lisarcin aanu suubamaynin aw binaa'in ama dhis aw hiyaabin mumazaqa ama maryo la jarjaray oo laa tanfacu fi shayin aan waxba anfacaynin fa ina hada alwaqfa hayru saxiix waqafkaasi waa midaan saxiixayn lianna maqsuud alwaqfi waa xusuulu lmanfaca manfaco iyo dheef in la helo wa hada laa faa'idata fiih walaa manfacata fiih faa'idiya manfaciya dheefi midnaba kuma sugna waxay leeyihiin sheekhu waxa kale oo waajiba shaygan la waqfinayaa manfaco iyo dheef la rajayn waa inuu leeyahay faa'iido loo qastin waa inuu leeyahay hadduu masalan dhul buu waqfay dhulkaa wuxuu yidhi waxaan u waqfay in wax laga beero dhulkina waaba dhul buurahoo aan midh ka soo baxaynin amaba wuxuu hi meeshaa wax laga dhiso waxaan u waqfay halkaa in wax laga dhiso meeshina waa togdaad mareena oo wax alla wax ka dhismayaaba ma jiro oo waa togdaad mareena inaan wax laga dhisaabaan yani guri laga so ma ansaxayo maryo hunahoo googo-ay iyo kamiisya iyo maryo hunabuu masaajigii keeno markaasuu leeya waa waqfay wax alla wax lagu falayaana xataa faraha layska marin kari maayo yacni waqafkaasi markaa ma ansaxayo bay leeyihin leanna waqafka maqsuudkiisu waa in manfaciyo dheef laga helo shaygana dheef iyo manfaco toona ma leh waa shay aad culayskiisa inu iska soo qaaday jim dawaamu lintifaac bilmawquuf waa inuu shaygan dheefsigiisuna joogta yahay falaa yajuusu waqfu طacaami wa naxwihi raashin iyo wixii ka mida in la waqfaa ma banaana oo mima laa takuunu faa'idatuhu waxaanay faa'iidadiisu noqonaynin ilaa bisiraaki cayni cayntiisoo dee la cuno oo la halaagso meesha laga saaro mooyaane wاlmaqsuudu bidawaami اlintifaaci biاlmawquufina addawaam annisbi waa dawaam iyo waalid iyo jirid nisbi oo shay walba jiritaankiisa loo eegay wey lalabadi maaha mid weligiiba ah ay anahu yabqaa mudda waa inuu muddo baaqi ahaanayo yasixu listijaaru calayha yasixu listijaaru fiihaa yani kira ay ansaxayso ay tuqaabalu tilka almanfaca biujla manfaco ujlada la qaabilin kara waa inuu leeyahay falow waqafa siyaaratu hadduu waqfo siyaaratan hadduu waqfo gaari aw daabatan saxa hada alwaqf waa ansaxaya waikaarati sayaara haba ahaata gaarigaasi laa tabqaa manfacatuha abadan manfacadeedaasi weligeed mid jiraysa yaanay ahaaninbe bal qad yusiibuha talaf dhimasho walcadbo iyo xumaansho ayaa asiibi karaa wakadalika daabatu haadi wakadalika daabana waa la mid haadaa walaa yushtaradu lama shardiya alintifaacu bilmawquufi xaalan in hadda la intifaacsan karayo bal yuktafaa waxaa lagu kaafdoomayaa bilintifaaci bihi in la dheebsado walow ma'aalan xilliga dambeba ha ahaatee falow waqafa daabatan sagiiratan hadduu waqfo saxa alwaqfu waa ansaxaya liannahu yumkinu alintifaacu biha fi lma'aal xilliga dambe in la intifaacsado ayaa suurtagal ah oo ah waxay leeyihiin culimmadu shardiga isagana saddexaad ee shayga la waqfinaya loo shardiya waa inuu yahay shay intifaaciisu joogto yahay tacriifka waa inagii soo nidhi yumkinu alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi intifaacsigan iyo dheefsigan shay cayntiisu ka soo hadhaysa waa inuu yahay marka intifaacsiga la intifaacsanayaa shay uu joogto yahay waa inuu yahay dee raashinoo kale iyo wixii lamida waqafkiisu ma ansaxayo waa waxyaalaha dee faa'iidadiisu ay noqonayso in lafdiisa la istihilaago oo la socodsiiyo raashinka lafdiisii ayaa faa'iidadiisii maxay tahay in la cuno marka la cunona waxba ka soo hadhi maayaan waa in shaygan la waqfinayaa shay intifaacsiga iyo dheefsiga ka soo hadhaya uu yahay oo imika gurigan dee marka la galo dee guriga wuu taagnaanayaa un bil walbana waa lagu jiraya habeen walba waa loo hoyanaya maalin walba waa loo hoyanayaa markaa intifaacsigiiyo shaygi way kala hadhayaan gaadhigii dee kaxaysigiisii iyo wadwadashadiisii iyo lafdiisi way kala hadhayaan waxayse leeyihiin waxaa loola jeedaa dawaamu lintifaac inuu intifaacsigiisu daa'im yahay uu joogto yahay waxaa laga wadaa dawaam nisbi ah macnaha shay waliba intuu joogi karo shay joogaya oo intifaacsigan ka soo hadhaya waa inuu yahay ee macnuu maaha shay weligiiba jiraya ayuunbaa lagu waqfinayaa macnaha shaygani shay intifaaciisa iyo dheebsigiisu la kiraysan karo waa inuu yahay oo manfacadani mid ujre iyo mushqaad la qaabilin kara waa inuu yahay masalan hadduu gaadhi waqfo amaba hadduu daaba iyo shay xayawaana waqfo waqafkaasi wuu ansaxayaa innagoo og siyaaraddaa iyo gaadhigaasi weligiiba inaanu jiraynin oo dee waxa ku dhici kara gaadhigani dee waa guban karaa waa baabi'i karaa neefkani mudduu leeya waa dhiman karaa gaadhigu waa xumaan karaa waa doolan karaa markaa intifaacsigiisu weligiiba jiri maayo laakiin muddo ayuu dee shay weliba leeyay muddadaasina waa muddo la kiraysan karo mushqaayad la qaabilin karo daabadduna waa la mid waxay kaloo yidhaahdeen intifaacsigaasi shardi ma aha in haddaba intifaac markaa la intifaacsanayo inuu yahay intifaacsigaasi waa inuu shay ama hadda ama hadhow la intifaacsan kara waa inuu yahay masalan waxay hadduu daaba yar neef yar iminka qaalin yar oo dhashay ayuu waqfay qaalinkan yar iminka isagii baa la ilaalinaya lala raran kari maayo waxna lagu qaadan kara lala fuuli kari maayo laakiin dee markuu shan sannadood gaadho ayuu markaa noqonaya qaali weynoo la rarto oo la fulo noqonayaa taasoo kale way ansaxaysaayoo intifaaciisu hadda un baanu intifaac lahayne dee intifaaciisu waa soo socdaa kaas wuu ku ansaxayaa daal an takuuna manfacatu lmawquufi mubaaxa shaygan mawquufkaa manfacadiisa iyo dheefdiisu waa inay ta mid bannaan laa xurmata fiihi oo aan xaaraannima ku jirin wa calayhi ka haddaan ku socono falaa yasixu ma ansaxayo waqfu maa kaanat manaaficuhu muxarama waqfiga wax ay intifaaciisa iyo dheefsigiisu xaaraan yihiin iyo manaaficdiisu ma ansaxayo kaallaati lahu aaladahan dheelka iyo kamanka wamaa ashbahaya wixii shabahayey lianna alwaqfa qurba waqf wax ilaahay loogu dhowaado walmacsiyatu tunaafihi macsiyaduna waa anfinaysaa oo way diidaysaa qurbada waxay leeyihiin shaygan la waqfinayaa manfacadan iyo dheefdani laga dheefsanayaa manfaco iyo dheef sharcigu ogol yahay waa inay tahay oon xaaraani ku jirin shay manaaficdiisa iyo dheefdiisuba ay xaaraan tahay ayada in la waqfaa ma bannaana aalaadkii markaa miisigee la tubayey sida cuudkii iyo mismaarkii iyo mid la afuufiyo mid la garaaciyo mid markaa lagaga jagowjagowsiyo mid kudonoba ha ahaadee iyo wixii la midkaha waqafkoodu ma ansaxayo leanno waa macsi oo diintuma ogolo in la burburiyo ayaynu amranahay waqafkina waa qurba iyo shay ilaahay loogu dhowaado macsiyaduna dee way diidaysaayo markaa taasina kuma bannaana darasku halkaa inoogu joogo wallahu aclam